بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الضمير أو المضمر فصل كان وفصل المضمر مضمركي إيه والضمير ضميركي اسمان ولب اسم oo limaa kii u sugnaadeen wadica loo dejiyey limutakallimin mid hadlaayo dartiisa sida kaana oo kale aw mukhaatabin mid lala hadlaayo loo dejiyey sida ka-anta oo kale aw ghaa'ibin mid maqan oo laga warbixinayo loo dejiyey sida ka huwa oo kale wayanqasimu damiirkii wuxuu u qibsamayaa ilaa mustatirin mid qarsoon xaggiisi iyo baarisin mid muuqdo xaggiisa awalan adamiiru lmustatiru falmustatiru midkii mustatirka ama kii waayo laysa aan ahayn lahu asaga mid u sugnaatay suuratun suuro fi lafdi lafdiga dhexdiisa wahuwa mustatirkii imaa mustatirun inuu yahay mid qarsoon wujuuban waajibnimo u qarsoon sida kalmuqadari wey kii lagu qadaray oo kale fii ficli amri lwaaxidi hal qof ficlo amarkiisii dhexdiisii waaxidkaasoo almudakari lab ah sida kadrib garac oo kale iyo waqum istaag oo kale wa fi lmudaarici mudaaricigii dhexdiisii lagu qadaray mudaaricaasoo almabduu-i lagu bilaabay bitaa-i khitaabi lwaaxidi hal qof lala hadlaayo ta-diisii waaxidkaasoo almudakari lab ah sadaka taquumu waad istaagaysaa wa tadribu waad garaacaysaa oo kale iyo wa fi lmudaarici mudaaricig dhexdiisii lagu qadaray mudaaricigaasoo almabduu-i lagu bilaabay bilhamzati hamzo sadaka aqumu anigaa istaagaya wa adribu anigaa garaacaya oo kale aw binuuni nuun lagu bilaabay sadaka naqumu anagaa istaagayna wa nadribu anagaa garaacay wa imaa mustatirun inuu yahay jawaasa mid mid qarsoomay jawaasan banaanasho kalmuqadari kii lagu qadaray oo kale way fii naxwi zaydun zayd yaquumu wa istaagayaa oo dhexdiisii wa hindun hindana taquumu ay istaagaysaa walaa yakuunu lmustatiru mustatirkii ma ahaanayo ilaa damiira rafcin damiiru rafci ma ahaanay imaa faacilan inuu noqdo aw naa'iba alfaacili inuu noqdo thaaniyan aldamiiru lbaarisu walbaarisu baariska maakii way lahu asaga u sugnaaday suuratu usugnaatay dhe suuratun suuro fi lafdi lafdiga dhexdiisa wayanqasimu waa qeybsamayaa ilaa muttasilin muttasil xaggiisii oo munfasilin ayuu qeybsamayaa haddaba falmuttasilu midka muttasilka huwa aladii kii way laa yuftataxu aan lagu furfurunaynin bihi ladiga aan nudqu dhawaaq walaa yaqacu aan dhacaynin bacda ilaa ilaa gadaasheeda sida ka taa-i qumtu qumtu taade qumtu tadiisi ta-diisii oo kale iyo kaafi akramaka akramaka kaafkiisii oo kale walmunfasilu munfasil maakiwa yuftataxu lagu furfuranayo bihi maaga annudqu dhawaaqa wayaqacu dhacayo bacda ilaa ilaa gadaasheeda naxwu ana aniga mu'minun aan ahay ayaan ahay wama ana wama qaama ma istaagin ilaa ana aniga maahane aqsaamu lmuttasili bxasabi mawaaqicihi min alcraabi wayanqasimu lmutasilu mutasilkii wuxuu qibsamaya ilaa marfuucin maxalan wamansuubin maxalan wamajruurin maxalan oy dhammaantood falmarfuucu haddaba midka marfuuciga ah nacwu darabtu waan garaacay wadarabna waan garaacnay wadarabta adigaad garaacday niyaho wadarabtii gabar yahay adiga ayaad garaacday wadarabtumaada labadii ninow idinka ayaa garaacdeen wadarabtum rag yahaw idinka ayaa garaacdeen wadarabtunna dumar yahaw idinka ayaad garaacdeen wadaraba huwa ninkii maqna ayaa garaacay wadarabaa labadii maqna ayaa garaacay wadarabuu dadkii maqna ayaa garaacay raggii raggii maqna ayaa garaacay wadarab wadarabad gabadhii maqnayday ayaa garaacday wadarabataa labadii gabdhood oo maqna ayaa garaacay wadarabna dumarkii badnaa oo maqnaa garaacay والمنصوب منصوبكنا نحو كرامني أنا كرامي وكرامنا أنا كنا كرامي وكرامك أديك أكو كرامي وكرامك جوري أديك أكو كرامي وكرامكم الله بدين لو بدين كإذن كرامي نين كاني وكرامكم رجي هو بدين كإذن كرامي نين كاني وكرامكم ندمر هو بدين كإذن كرامي وكرامه حكيم كنا يو كرامي وكرامه حاتم كنا يو كرامي وكرامهم الله بدين كنا يو كرامي وكرامهم ترجي كنا أوكي يو كرامي وكرامهن دمر كنا كنا يو كرامي والمجرور majruurkiina kal mansuub ayuu la mid yahay ilaa annahu laakin annahu majruurkaasi dakhala calayhi dushiisii waxaa galay caamiluljari jarkii caamilkiisii naxwu man rabbi aniga ayaa ii soo maray waman rabbina annagana soo maray ilaa aakhirihi aakhirkiisa ilaa laga gaaro wayanqasimu lmunfasilu ilaa marfuu'in wamansuubin ayib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay faslon kan waa fasal waxaan ka soo baxnay nakiridii iyo macrifadii arrimahoodii isanka inuu u qiibsamaayo min xaydu tankiiri watacriifi laba qiibood ayaan soo marnay nakiro iyo macrifo nakiro tacriifkeedaan soo sheegnay kadibna macrifadii adadeedii intii ay u qiibsamayso ama ku kooban tahay ayaan soo sheegnay waxay ahayd ay ku koobnayday intii musanifka sheegay lix lixda yaa ugu horreeyey mudmar mudmarkii ayuu ka hadlaa mar tartiibtii iskugu xigeen ayuu uga hadli doonaa kii ugu horreeyey mudmarka ahaa ayuu ka hadli doonaa fiiri way faslon marka fasalkani musanifku wuxuu kaga hadlayaa damiirkii ama mudmarkii wuxuuna uga hadlayaa toban arrimood korle laga sheega wax saas u culus maya ha yaabin hadaba waad ka sahlan tahay toban arrimood ayuu kaga hadlayaa kow damiir imisa u qibsamaya damiir meegaa u qibsamaa labo mustatir maxaa la yidhaahdaa saddex mustatirka imisa u qibsamaa afar baris maxaa la yidhaahdaa baris maxaa la yidhaahdaa shan meegaa u qaybsamaa lix mutasil maxaa la yidhaahdaa toddoba meega u qiibsamaa sideed munfasil maxaa la yidhaahdaa sagaal meega u qiibsamaa toban tambiih toban tambiih kalimo muhim ah ama war muhim ayuu ka hadli doonaa ku gabagabeynayaa baabka intaasuu ku kooban yahay intaas ayuu kaga hadlaya fasalkan musanifka raxmatullah mid kastana waaba arki doonaa fiiri marka meega u qiibsama ayaa ku hor ku horumaraya waa kana dhowr jeer uu qiibinayaa laakiin tartiibkaani si aan loo fahmo oo khulaas ahaan loo qabto ayaan u sheegnay haddii kale waa laga yaabaa qof inuu ku wareero see wax u socdaan isdhaho koo muxuu muxuu ka hadlaan dhahnay damiirku meegaa u qiibsamaa labo muxuu ka hadlayaa mustatir maxaa la yidhaahdaa saddex muxuu ka hadlayaa mustatirka meegaa u qaybsamaa afar muxuu ka hadlayaa baris maxaa la yidhaahdaa shan muxuu ka hadlayaa meegaa u qaybsamaa lix muxuu ka hadlayaa mutasil maxaa la yidhahdaa toddoba muxuu ka hadlayaa meegaa u qaybsamaa sideed muxuu ka hadlayaa munfasil maxaa la yidhahdaa sagaal muxuu maxaa la maxaa maxaa waaye meegaa u qaybsamaa toban maxaa waaye tanbiih ugu dambeeya bisalimo ima ka hadlaaya intaas qabso wuxuu dhahay musanifki raxmatullahi alayhi faslon kan waa fasal almudmaru mudmarkii iyo wadamiiru damiirkii ismaani waa laba magaco laba magaco waayo oo limaa kii u sugnaadeen labadaba wudica loo dejiyey limutakalimin qof hadlaayo loo dejiyey waa laba isim oo loo dejiyey qofka hadlaaya loo dejiyey ayaa la yidhaahdaa ay u sugnaadeen waay labadaba sida kaana oo kale anigu mid mutakalim ka hadlaayo waa laba qiibood ana iyo naxnu waay waana mushtarak bayna arijaali wanisaa gabadha waxay ninku wuxuu dhahayaa ana haddii isaga hadlayo ana gabadhan waxay dhahaysaa haddii hadlayso ana waad dhahaysaa oo mushtarak idan naxnuna waa saas ninku wuxuu odhanayaa naxnu ama keligiis ha ahaado naftiis weyneynayo ama dad kale hala socdaane ana naxnu ayuu odhanaa gabadhan waa saas ama keligeed ha ahaato nafteeda weyneynayso ama dumar kale hala socdee ayadoo ka warbixinayso waxaad waxay dhahaysaa naxnu labadan damiirka mutakalimka ah waa mushtarak bayna arijaal wanisaa saas ogo ana ninka wuu dhahayaa gabadha way dhahaysaa naxnu ninka wuu dhahayaa gabadha way dhahaysaa idan wuxuu dhahay almudmaru mudmarkii iyo wadamiiru damiirkii ismaani waa laba isim oo limaa kii u sugnaadeen oo wudica loo dejiyey huwa maaga limutakallimin qof hadlaaya loo dejiyey qof hadlaaya loo dejiyey bes qof kale ma isticmaalo sida kaana oo kale naxnuna waa lamid aw mukhaatamin qof lala hadlaaya ayaa loo dejiyey aw mukhaatabiin qof lala hadlaaya ayaa loo dejiyey waana shan soo ma mukhaatabku meega waa damiirka ahaa shan waa shantiiba soo soo galaya waa laba isim loo dejiyey qof lala hadlaayo waayo sadaka anta adiga oo kale waxaa lamid ah anti antuma antum antunna waay waa damiir oo la yihahdaa waa dad lala hadlaayo ama hal nin lala hadlaayo ama hal naag lala hadlaayo ama laba nin ama laba naag lala hadlaayo ama rag badan lala hadlaayo ama dumar badan lala hadlaayo sadeedaba qofka haddaad la hadlayso wixiisii lamiir waa qofka lala hadlaayo lamiir waa waa damiir nooce laakiin mukhaaaba le mukhaaba maxaa waaye la hadal waaye kii qofkii lala hadlaayo hal naag haddaad la hadlayso waad leedahay hal nin haddaad la hadlayso anta hal naagna anti laba ninna antuma laba naagoodna antuma le wa rag badanna antum dumar badanna antunna sidaas wa idan waa waxaa loo isin loo dejiyey mukhaadab way aw mukhaatabin qof lala hadlaayo dartiisii loo dejiyey wa kaanta adiga oo kale aw qaa'ibin ama qof maqan dartiis loo dejiyey aw qaa'ibin qof maqan dartiis loo dejiyey ama haddii doono ha jooge laakiin waa laga warbixina asaga lalama hadlaayo haddii doono ha joogo qofkaasiba agtaada ha fadhiyo asagaa ka warbixinaysa laakiin adiga asaga lama hadlayso asagaa ka warbixinaysa asagaa ka hadlaysa adiga ama si waa maqan yahayba sidiisiiba labada way dhici karta aw qaa'ibin ama qof maqan ama qof laga hadlaayo loo dejiyey sida ka huwa oo kale huwa qaa'ibkina waxaa soo gala shantii kale u damiirka labiy toban waa soo maha laba mutakalimah shan mukhaatabah shan qaa'ib ah qaa'ibka marka shantii baa soo galaysa huwa hiya humaa hum hunna waa intii bay soo galaysa intaasaa loo dejiyey lamiir waayo waxaas haddii hal qof maqan aad ka hadlayso ama kuula joogo ka warbixinayso maxaad odhanay huwa hal naag maqan ama way joogtaa waa ka warbixinaysa maxaad odhanaysaa hiya laba nin maqan ayaa ka warbixinaysa ama ayaa ka hadlaysa ama way joogaan waa ka warbixinaysa maxaad odhanay humaa laba naagood oo maqana ka warbixinaysa mase way joogaan waa ka warbixinaysa maxaad dhahaysaa humaa le waayo waa isku mid mushtarak asagana humada sidii antuma mushtarak ahayd ee humaadana mushtarak u tahay rag badan maqana ka warbixinaysa mas way joogaan waa ka warbixinaysa maad ornay hum dumar badan oo maqana ka warbixinaysa mas way joogaan waad ka warbixinaysa maad ornay hunna ayaga waay adiga maaha idinka maaha ayaga waay annaka iyo idinka iyo ayaga intaasay mahno intaasay wa idan sidaas waay aw qaa'imin qof maqan loo dejiyey sida ka huwa oo kale intaasi hordhac ayay ahaayeen haddaba marka damiirkii wuu qiibsamaya waa kana waa bilaabay musanifka wayanqasimu huwa damiirkii ama mudmarkii wuu qiibsamayaa ilaa mustatirin mid qarsoon iyo wabaarisin mid muuqdo xaggiisii u qiibsama labadaas isku soo duduub damiir oo dhan hee labadaasaa u qiibsama mid mustatir ah qarsoon iyo mid baaris ah muuqdo ma qarsoomayo mar walba waana damiir sida qumtu tacdeedii oo kale damiir baris waay way muuqata ma qarsoom waayahay isagaa keeni doonaa tusaalooyin insha allah awalan adamiir lmustatir kadib wuxuu ka hadlayaa dami- marka hore wuxuu ka hadlayaa marka damiirkii mustatirka ahaa wuxuu dhahay falmustatiru mustatir mustatir muxuu yahay hadaba qaybtii labaad ay soo maha meeqay qaybsamaa marka hore maxay ahaayeen mustatir iyo baris mar labaad maxaa waay mustatir horta maxaa la yihahdaa waa kana kii labaad wa oo musanifku ha ka hadlaan dhahnay falmustatiru mustatiru ku bara horta mustatirow maxaa tahay aan ku barto haye waa kana falmustatiru mustatirki maa kii waaye laysa aan ahayn lahu maaga mid u sugnaatay suuratun suuro fi lafdi lafdiga dhexdiisii suurad aan ugu sugnayn markii meesha asaga ku jiro aada ku dhawaaqayso suuraddiisii ma arkaysid suurad hee lagu dhawaaqayo ma laha gaar ahaan looga dhawaaqayo ma laha isaga meelaa ku qas- ku asturan yahay asturnaanta waa xadfan yahay maa laga wadaa maya hee waa ku dhex jiraa laakiin ma lagu dhawaaqaya isaga maya kii asaga ku dhex jira lagu dhawaaqaya isagana waa ku dhex jiraa waay mustatir saas waaye suura ma laha lafdiga aad ku dhawaaqayso markii aad ku dhawaaqayso ma ku muuqanaya ma ku dhawaaqaysa asaga maya laakiin yaa ku dhawaaqaysaa kelimadii asaga ku dhex jiray ayaad ku dhawaaqaysaa isla markaas marka asagana meeshuu ku jiraa waay hadda kor waa soo tusaalayn waa tusaalayne mustatir macneed qalin furkiisii gacantaada ku dhex jiro waay soo ma saasaa dhaha ma xadfiya mise waa ku dhex jiraa waa ku dhex jiraa waay sidii camal waay mustatir saasa laga wadaa falmustatiru mustatir waxaa la yidhahdaa maakii waay laysa aan lahayn lahu asaga mid u sugan tahay laysa aan ahayn dhe lahu maaga mid u sugan tahay suuratun suurad iyo muuqaal fi lafdi lafdiga dhexdiisii muuqaal aan ku lahayn waay oo aan ka muuqanin markii aad ku dhawaaqayso lafdiga lagu dhawaaqaayo muuqaal kuma laha adigana ku dhawaaqayso ad ujeedo ma laha waay kaasaa la yidhaahdaa idan mustatir ee tacriifkiis waan fahamnay wa huwa imaa mustatirun wujuuban wa imaa mustatirun jawaaza mustatir maxaa tahay isagan waa baranay soo maha maxaa ku xigay saddex mustatir megay u qabsama waa kana wuxuu ku dhahay imaa mustatirun musta mid qarsoon inuu yahay wujuuban waajibnimo u qarsoon wa imaa mustatirun mid qarsoon inuu yahay jawaazan u qarsoon meesha ku xihan tahay balshe dhinaceeda kale ayaa isku cadafanya isku xihan yihiin imaa mustatirun wujuuban wa imaa mustatirun jawaaza labadaas u qibsamaa wuxuu ku dhahay soo noqor imaa mustatirun mid qarsoon inuu yahay wujuuban waajibnimo u qarsoon inuu qarsoon yahay waajib ay tahay mid oo mustatirun wujuuban ah iyo muxuu qibsamaa mid oo mustatirun jawaazan ah meeshan aan ogaano hal mar marka mustatirun wujuuban iyo mustatirun jawaazan maxaa laga wadaa oo mid in la qariyo waajib ay tahay mid in lasoo muujiyaan inuu qars- ee, inuu in la qariyo iska bannaan tahay saas maa laga wadaa daahir ahaan maya saas lagama wado had maxaa loo malaynaa mustatirun wujuuban marka la yidhahdo mid in la qariyo hee waajib ay tahay aan la arki karin mustatirun jawaazana mid in la qariyo iska bannaan tahay haddii la doolan lasoo muujin karo saasaa laga fahma maahno saas maaha warka hee sidee waay mustatirun wujuuban waxaa laga wadaa damiirkaasi meesha ku qarsoon in meesha laga qaado ism daahir ah meeshii asaga laga qaaday la keeno ma banaan ayaa laga wadaa mala fahmeen saasaa laga wadaa in isimkii mustatirka ahaa meesha ku jiray meesha laga qaado hee oo isim daahir ah beddelkiisii booskiisi la keeno mid aan banaanayna laga wadaa mustatirun jawaasan maxaa laga wadaa lamiirkii meesha ku qarsoonaa hee anti uu la qaado asaga beddelkiisi isim daahira waa la keeni karaa ayaa laga wadaa isaga ma fahamteen sidaas ku soco haddaba wuxuu dhahay marka imaa mustatirun mid qarsoon wujuuban waajibnimo u qarsoon sida kalmuqadari kii la qadaray oo kale waayo fii ficli amri lwaaxidi hal qof ficil amarkiisii dhexdiisii lagu qadaray waaxidkaasoo almudakari lab waay maxaa laga wadaa waa damiirka ku qarsoon ficilka amarka ah oo lagula hadlaayo ama lagu amraayo hal nin waay weliba naag aan ahayn hal qof nin ah haddaad aragto ficilu amar hal qof lagula hadlaayo oo nin ah faacilkiisi damirkii faacilki damiirkiisii maxaa loo asturayaa wujuub way ma dhici karto in damiirkaasi meesha laga qaado ism daahira meesha la keeno ma dhici karto ah taas ma fahamne ficil amar oo hal nin lagu lagu amraayo ficil oo amar ah oo hal nin lagu amraayo damiirkiisii hee waa waajib in la qariyo oo meeshiis in lamiirkaas laga qaado ism daahira lama keeni karo waay wujuub ayaa loo qarina waay intaas ma fahmnay tusaale sida kadrib waqum oo kale kadrib garaac niyahow idrib garaac waay garaac maxaa ficil amar ma tahay horta kelimidan oo idrib a maxay tahay waa ficlu amrin waay waa ficil oo amar ah amar amar ayaa la bixinayaa yaa la amraaya hal qof halkaas qof nin miya mas naag waay nin waay naag hadday tahay maa la dhihi lahaa yaa lagu dari lahaa soo maha anta ka go marka idan hal nin waay haddaad aragto hal nin wax la faraayo hee oo amar la siinaayo damiirkiisii waa la astura asturkiis muxuu yahay waa la qarina qariiskiis muxuu yahay wujuub waay waajib waay waa qum oo kale waay istaag istaag waa ficlu amar waay waxaa lagula hadlayaa lagu amrayaa hal nin ninkaasi la amraayo markii lama soo muujin karo qum hee zaydun ma la dhihi karo qum zaydun ma dhici kartaa maya wax dhici kara ma aha in damiirkii anta ahaa meesha laga qaado bedelkiisii daahir la keeno zaydun la keeno ma dhici kartaa mamnuuc waay idan qom waa hal nin ayaa rag ayaa lagula hadlaya la amrayaa markaasi damiirkiis maxaa loo qarinayaa maxaa loo qarinayaa wujuub mise waajib tusaale way hal boos iyo wa fi lmudaarici mudaaricigii dhexdiisii kii lagu gadaray mudaaricaasoo mudaaric walba ma ahane si fiican u fiirso meeshaan mudaaricaasoo almabduu'i lagu bilaabay bitaa'i khitaabi lwaaxidi hal qof la khitaabkiisii ee hal qof khitaabkiisii ta'diisii waa qofkaasoo almudakari lab ah asagana ficilka mudaaricga ah haddii lagu bilaabo ta ta'daasiina hal qof lagu hadlaayo lagula hadlaayo halkaasi qofna rag uu yahay damiirkiisii maxaa loo asturayaa wujuub waay wujuuba loo qarinayaa ficil kasto fiiri mudaarica iska ilaali si fiican u dhegeyso ficil hadda kadib aad markaad yaraabayso kala qaado si fiican u laq u dhuux ficil kasto mudaaric ah ta lagu bilaabay ta'daasiina lagula hadlaayo hal qof halka qofnu yahay rag faacilkiis ee damiirkiisi waxa la- waa loo asturaya loo qarinayaa wujuub waay wa faacilu damiiru mustatirun fiihi wujuuba lahayaa iska ilaali markii rag leeyahay muxuu saarayaa dumaruu saaraa dumaruu saaraa kaas waa noo imaan doonta sadaka tusaale ahaan markuu rabo inuu ku siiyo sadaka taquumu watadribu ka taquumu adigaa istaagaysa niyaho watadribu adigaa garaacaysa adiga ayaa garaacaysa waaye hadda taquumu ficil noocee waaye mudaaric waaye mudaaricigaasi maxaa lagu bilaabay taa lkhitaab yaa lagula hadlayaa ta'daani khitaabkani hal qof halkaas mi- nin miya naag waaye nin waaye taquumu anta faacilka maxaa waaye damiirke anta waaye anta markaa asturan tahay waxay ku dheh ku qarsan tahay taquumu dhexdeedii ficilkan taquuma ku dhex jirtaa ha lama soo muujinayo taquumu zaydun wax dhacaaya maaha in damiirkaas meesha laga qaado ism dahir la keeno suurtagal ma aha watadribna waa lamid saddex wa fi lmudaarici lo mudaarici dhexdiisii lagu gadaray waay iyo wa fi lmudaarici mudaaricigii dhexdiisii lagu gadaray mudaaricaasoo almabduu'i lagu bilaabay bilhamzati hamzo sida ka aquumu wa adribu oo kale ka aquumu wa adribu ficilka mudaaric haddii lagu bilaabo hamzo hee damiirkiisii waa la aqa- la qarinayaa waxaa loo qarinayaa wujuuban isagana ficil kastoo mudaarica fiiri hamzo looga bilaa lagu bilaabay oo huruufu naaytidiisii noqotay noqotay hamzo hee damiirkiisii waa la qarinayaa maxaa loo qarinayaa wujuub waay wujuub waay ama nin ha ahaado manag ha ahaatee aquumu had marka faacilkii abe ana soo maan faacilu damiir mustatirun fiihi wujuuban taqdiiruhu ana laha wa adribna waa lamid idan ficil mudaaric kasta oo hamso lagu oo lagu bilaabay waxaad leedahay damiirkiisii waa la qarinayaa wujuuban aad leedahay aw binuuni nuun lagu bilaabay ama nuun lagu bilaabay sida ka naqumu wa nadribu oo kale ficil kastoo mudaaric ah oo nuun lagu bilaabay hee damiirkiisii waa la qarina maxaa loo qarinayaa wujuuban ayadana sida naquumu naquumu hadda faacilkeed ee damiirkeedu waa qarsoon yahay waa asturan yahay waxyaad kee ku qarsoon yahay naquumu dhexdeeda wa nuuntaasaa tusinaysa wanadribuna waa lamid wa faacilu damiir mustatirin fiihi wujuuban taqdiiruhu naxnu aada leedahay nuunta naxnu waa ah sidaas wey taada taquumu ta'da waa anta hamsadana waa ana nuuntana waa naxnu intaasa ku qarsan marka musanifku wuxuu sheegay afar boos oo damiirka loo qarin loo asturayo loo qarinayo wujuub waay boosaska damiirka loo qarinayo waa toban boos waa hee toban boos tobankii afar ka mid ah ayuu sheegay qalina bog ma haysaa ay abyaad yara qorayna ku dara qaala suyuuطiyu raximah llah qaala suyuuطiyu raximah llah qaala suyuuطiyu gacanta fududaya raximah llah qaala suyuuطiyu raximah llah وsطر مرفوع بأمر xutma نظم waay saddex jara ku elina qayb kasto وsطر مرفوع بأمر xutma وsطر مرفوع بأمر xutma ودunaya مضارع واسميهما ودون يا مضارع واسميهما ودون يا مضارع واسميهما koowaad waa dan wa ficli اlam- wa ficli اlاstithnaa'i wاltacajubi wa ficli اlاstithnaa'i wاltacajubi wa ficli اlاstithnaa'i wاltacajubi wa afcal الtafdiili darban tusibii wa afcali الtafdiili darban tusibii وأفعل التفضيل ضربا تصبي وسطر مرفوع بأمر حتما ودون يا مضارع واسميهما وفي الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل ضربا تصبي طيب وعن أنا قال السيوطي رحمه الله تعالى وستر مرفوع ضمير للرفعي ضمير للقريي hee rafcintiisii xutima waa la laazimiyey waa la waajibiyey biamrin ficlu amar ayaa lagu laazimiyey wa mudaaricin mudaaricna waa lagu laazimiyey mudaaricaasoo duuna yaa ya sokadiisii ahaaday sokadeedii ahaaday iyo wasmayhimaa amarka iyo mudaariciga labadoodii ism ismu ficl lmudaaric ismu ficl amr iyo ismu ficl mudaaric lagula jeedaa iyo wa ficli listithnaa istithnihi ficilkiisa ayaa loo laazimiyey iyo watacajubi tacajubkii ficilkiisa ayaa loo laazimiyey tacajubkii ficilkiisa ayaa loo laazimiyey iyo wa afcal tafdiili afcal tafdiil ficilkiisa ayaa loo laazimiyey ama afcal tafdiil tafdiil ayaa loo laazimiyey ila almas'alata alkuxliya laga soo reeba laakin ila almas'alata alkuxliyata masalada kuxli loona loona loo yaqaano darban iyo masder waayo oo ficil amar naaib ka noqday masder ficilkiisii naaib ka noqday ayaa loo laazimiyey tusibi xaqa ayaad asiibaysaahe arrintaasi saas u ogow wasatru marfuucin kii la rafciyey damiirkii la qariyay dheh wasatru marfuucin damiirkii la qariyay rafcintiisii hee xutima waa la waajibiyey waa la laazimiyey biamrin ficil amra lagu laazimiyey iyo ya wa mudaaricne mudaarica lagu laazimiyey mudaaricaasoo duuna yaa-in yaa sokadeedii ahaaday ya aan ku jirin maxaa laga wadaa saddexdii kale waay xurufuna eit afar ay ahayn soo maa halka ka reeb ya-da inta kale maxaa waay alif hamze iyo ta iyo nuun way saddexdaasi waxaa loo qarinayaa damiirkoodii wujuuban waay waxaa laga soo reebaa keli ah ya-di iyo wasmayhimaa labadoodii isim ficil amar wuxuu leeyahay ism oo ismu ficil amr layihahdo ficilka mudaarin uu leeyahay ism ismu ficil mudaari layihahdo labadoodii waay iyo wa ficil istithnaa istithnii ficilkiisii waaye khalaa cadaa xaasha maxaa loo qarinaya haddii ficil laga dhigo faacilkoodii waajib waay iyo watacajubi isagana waa saas iyo afcali tafdiili waaye iyo darban waaye tusibi oo asiibaysa xaq intaasi waaye ayuu dhahay idan qaar hadda ma gaarine waxaan rabnaa si guudahaan inaan u ogaano waa noon imaan doonaan inta kalena sad afartanna meeshaan lagu sheegay u wa imaa mustatirun mustatir mid la qariyay mid mid qarsoon inuu yahay waa jawaazan banaanaasho u qarsoon sida kalmuqadari kii loo qadaray fii naxwi zaydun yaquumu wahindun taquumu dhexdood zaydun zayd yaquumu wuu istaagayaa wahindun hindo taquumu way istaagaysaa waayahay haddii damiirkii mar labaad wuxuu noqonayaa la dhahay mid la qarsoomaayo jawaaz u qarsoomaayo jawaazna waxaa laga wadaan dhahnay intii asaga damiirkii meesha laga qaada ayaa wax la keeni karaa ism daahir ah kaas waaye waa sida kii lagu qadaray hee zaydun yaquumu dhexdiisii zaydun yaquumu ad yaquumu hee waa ficil mudaaric waay faaci- faacilkiisii waa damiir mustatir ah jawaaz ma mise wujuub waaye jawaaz aad leedahay jawaaz waay ficilka mudaariciga haddii ya lagu bilaabo hee faacilkiisii damiiru noqona damiirkaasina waa ma- damiirkiis haddii faacilkiis damiir noqdo damiirkiis waxaan leenahay waa mustatir waa iyo wahindun hindo taquumu waaye wahindun taquumu oo kale hindu way istaagaysaa hada taquumu waa ficil mudaaric laakiin maxaa laga bilaabay ta ta'daani hee hee ma maqan tahay amase way joogtaa qofkii sameeyey way maqan tahay waa laga warbixinayaa ta haddii lagu bilaabo waxaa la isku ogaa hal nin hadduu yahay laakiin haddii dumar maqan noqoto ta waa lagu bilaabay naftarka soo mahan mmse maxaad na tusinaysa sideed soo maha mar markan maqli maqnayda ee ka soo qaad way ayadana faacilkeed waxaa loo qarinayaa ama damiirkeedii jawaaz wa faaciluhu taquum waxaad leenahay wa faacilu damiir mustatirun fiihi jawaazan taqdiiruhu hiya huwa hiya waa iska ilaali hindun waa ka horeysa sidaasi way labadaas u qaybsamayaa mar mustatirkiina wuxuu dhahay musanifku walaa yakunu lmustatiru mustatirki ma noqonayo ilaa damiira rafcin ima faacilan aw naa'iba alfaacili masale muhim uu ka hadlayaa wuxuu leeyahay damiirki mustatirka ahaa ama wujuuban ha ahaado ama jawaasan ha ahaadee ma noqonayo ilaa damiiru rafcin maahane damiiru nasbin ma noqonayo damiir mustatir haddii marba mustatir la dhahay ama wujuub ha ahaadee ama jawaas ha ahaadee damiir mustatir haddaad maqashaba hee saddex shay ayaa laazima inaad saddex shay laazima inaad o- o- ogaato hadda musanif lagu sheegay mid saddexna waa lagu daraa saddex shay aad ogaanaysaa saddex shay saddex shay inay laazim ay tahay ogaanaysaa haddii marba damiirka damiir mustatir lagu dhaho waxaad ogaanaysaa saddex shay inay laazim ay yihiin kow horta waa in noqdo damiirkaasi damiir mustatirka ah damiiru rafcin damiiru raf- rafcin markii leeyahay muxuu saarayaa damiiru nasbin iyo damiiru jarrinuu saaraa damiir mustatira ma noqonayo damiiru nasb mana noqonayo damiiru jarrin waa damiiru rafcin inuu ahaado laazim waay labo isla markaasi damiiru rafcigaasi waa inuu yahay faacil ama inuu yahay naa'ib alfaacil waay bas ma noqdo wax kale damiir mustatira ma noqdo wax labadan aan ahayn imaa wuxuu noqonayaa faacil ama inuu wax noqonaya naa'ib alfaacil bes laba waay saddex inuu noqdo mutasil waay ma noqdo munfasil damiir mustatir ah ma noqonayo munfasil mutasil inuu yahay saddexdaasi laazim inay yihiin ogow laba masaniifka kuu sheegay waxaa ku darsanaysaa mutasilnimo waa haddii damiirka mustatir yahay waa inuu noqdo mutasil munfasil ma noqonayo intaasuu rabaa inuu ka hadlo walaa yakunu lmustatiru mustatirkii ma noqonayo damiirkii mustatirka ahaa ilaa damiira rafcin maahane ima faacilan inuu yahay haddana aw amase naa'ib alfaacili waay thaaniyan adamiiru lbaarizu walbaarizu baariska hadan maxaa la yihahdaa maxay u qaybsamaa soo maa walbaarisu baaris maxaa waxaa waaye maakii waaye lahu maaga u sugnaatay suuratun suurad fi lafdi lafdiga dhexdiisii suurad ku leh markii aad ku dhawaaqayso suuraddiisa ayaad ku dhawaaqaysaa waay suuraduu leeyahay waa lagu dhawaaqaa markii lagu dha- lafdiga wuxuu ku leeyahay suurad lagu dhawaaqo waa lagu dhawaaqaa waay wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa muttasilin mid muttasila caamilkiisii ku dhegan iyo wa munfasilin mid caamilkiisii ka go-on falmuttasilu haddaba muttasil maxaa la yihahdaa bariskii waa maxaa la dhaha waa ogaanay meega uqibsan waa kana hay muttasilu maxaa tahay adigin meega uqibsanta waa kana falmuttasilu muttasilkii huwa muttasil alladii kii waa laa yuftataxu aan lagu bilaabaynin bihi ladiiga aan nutqu dhawaaq aan lagu bilaabi karin waay muttasil haddaad maqasho waa wax markii la dhawaaqayo dhawaaq aan lagu bilaabi karin ayaa la yidhaahdaa tacriifkiis waa kana falmuttasilu muttasilkii huwa muttasilka aladii kii waa laa yuftataxu aan lagu furfurinaynin lagu bilaabi karin bihi ladiiga aan nutqu dhawaaq waay oo haddana walaa yaqacu aan dhacinin bacda ilaa ilaa kadib gadaasheedii aan dhacinin fil ikhtiyaar walaa yaqacu aan dhacinin bacda ilaa ilaa gadaasheedii sadakata'i qumtu qumtu ta'diisa qumtu ta'diisa ta'da qumtu ku jirto ma dhici kartaa hadal bilowgiisii to qam qum to qum ma dhici kartaa wax la arkay maaha cariifin lagu dariif lagu arkay to qum xagee loo kacaa qof fasiri kara hata ma laha ma ma ma dhici karto tu in lagu bilaabo iyo wa kaafi akramaka akramaka kaafkiisii waay akramaka ka akrama maya ka ka maxay tahay marka ka istaag soomaali way bay arigii waa ka baxday ha ka istaag way ee ka ma dhici karto marka ma dhici karto marka laakiin ee ikh- la- daruur ahaan waa laga yaabaa inay dhacdo walmunfasilu munfasilu maxaa tahay mutasilka meegaa u qaybsama intii aan la gaarin ayaa hee munfasilkii tacriifkiisii kusoo hormaray soo keenay meesha walmunfasilu munfasilna maakii wa yuftaxdu iftataxu looga bilaaban karo looga furfurnayo bihi maaga aan nudqu dhawaaq munfasil maxaa la yihahdaa waa wax hadalka lagu bilaabi karo markii aad hadlayso wax hadalka ku bilaabi karta ayaa la yidhaahdaa oo wayaqacu dhacayo bacda ilaa ilaa gadaasheeda naxwu ana oo kale ma jeeda hadda ana dam- munfasil miya munfasil waayo hadalka lagu bilaabayo munfasil waayo mutasil ma aha ana muuminun oo kale wamaa ana aniga ma ah ma wamaa qaama ma istaagin ilaa ana wamaa qaama ilaa ana anadaasi xaggay dhacday min hal- min hayt lciraaq faacil waayo ficilka waayo waaye kalaamku waa taamam taam naaqis sooma kii ilaa ka dambeeya muxuu noqonaya marka bihasabi lcamali way faacil waxay u baahan yahay faacil lagu xidho أقسام المتصل متصل كأقسام تيسي بحسب مواقعه بوسك داعي مركي لو فيرسو من الإعراب هي وينقسم المتصل متصل أنت واسك بسيط وي ولسك المرة لي وحكي لك الشيء ماي فالمت وينقسم المتصل متصل كي عقب سمايا إلى مرفوع مثل الرفعي إلى مرفوع مركي لي إشكال إيمان أنا ميهو إشكال إيمان أنا محيه هذا من واحد سوق إنه يهي mabni marfuuciisa la dhaloo dhahay marka damiir la joogaaba ishkaalaa ku imanaya maxalana loola jeeda laabudda maxalan in lagu daro waay meeshaas haddii kale wareedha ku imaana kuga imaana waxaa lagu dhahaya mar- damiir mabni la isku ogaa marfuusaa ku dhahay sheekh meeshan waa ku qaldamee la dhihi karaa laakiin isaga wuxuu ujeedaa maxalan waay waa loo daaweeyey wayanqasimu lmuttasilu muttasilkii damiirka muttasilkaa waxa uu qeybsam- wuxuu u qeybsamaya ilaa marfuucin mid la rafciyey maxalan laga rafciyey wa mansuubin mid la nasbiyey maxalan la isagana wa majruurin mid la jaray maxalan lay kulligoodii saas la soo fahal marfuucu haddaba kan la rafciyey maxalan naxwu darabtu waa damirka lamaiti laba iyo tobankii waay darabtu wadarabna wadarabta wadarabti wadarabtuma wadarabtum wadarabtunna wadaraba wadarabaa wadarabuu wadarabat wadarabata had wadarabaa iyo wadarabata waa kala qaaday musanifka laakiin inta badan waa isku darayaan nuxaada kale iyo wadarabna kulligooda waa marfuuc intaani laba iyo toban ay soo maaha s- laba mutakalima shan mukhaadaba shan qaa'iba kulligoodii waa marfuuc marfuuc laakiin maxalan waaye waa kulligoodii waa faacil hadda faacil marfuuc waaye laakiin ay waa mabni fi maxali rafcin ay fadhiyaan faacilkii booskiisii والمنصوب منصوب كنا نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن أنت كل جودين ومنصوب محلا وأنا مفعول به مفعول به من- ما- وها- وياه مفعول به هذا منصوب يسمى أي منصوب ما به في محل نصب يفريان والمجرور متك مجرور كان كالمنصوب يلمي دي هاي mansuubka oo kale ayuu la mid yahay ilaa annahu laakiin wuxuu kaga duwan yahay hee dakhala waxaa galay calayhi majruurkaas dushiisii caamiluljari caamiluljara galay kaas maxaa galay caamilunasbi kan maxaa galay caamiluljar intaasa ku kala duwan yihiin naxw mara bi wamara bina ilaa aakhirihi ilaa aakhirihi muxuu ku- muxuu ujeedaa waman rabbika waman rabbiki waman rabbikuma waman rabbikum waman rabbikunna waman rabbihi waman rabbiha waman rabbihima waman rabbihim waman rabbihinna ula jeedaa wayanqasimu lmunfasilu ila marfuucin wamansuubin wallahu subhana wa taala amdu